mahadsanid walaalka dowladda ingiriiska ayaa maanta ku dhawaaqday in boqol kun oo diyaaradaha darooniska ah ay ku wareejinayso dhowaan dowladda ukraine maanta oo arbaco ah xukuumadda biritishka ah ee london ayaa shaaca ka qaaday in ay waddo qorshe ay diyaarado daroonis ah ku siinayso dhiggeeda xukuumadda kiyev arrintan ayaana ka dhalatay kadib markii uu falademer zelenski madaxweynaha ukraine uu wax kabedel ku sameeyey madaxda ciidanka dalkiisa xukuumadda london oo gadaal ka riixaysa go-aanka uu qaatay madaxweynaha ukraine ayaa sheegtay in ay bogaadinayso tallaabada madaxweynaha ayna garab taagan tahay dowladda ukraine iyadoona sheegtay in diyaarado daroonis ah oo boqol kun oo xabo ah ay ku wareejin doonto maadaama ay diyaaradaha wax ka beddeleen istaraatiijiyaadkii dagaalada sida la filayo arrintan ayaa waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqi doona wasiirka wasaaradda difaaca ee xukuumadda london kadib shir ka qabsoomi doona dalka jarmalka oo ay kasoo qaybgeli doonaan konton dowladood oo kaalmo u ururinaya dowladda ukraine oo dagaal kula jirto ruushka bayaan si hordhac ah uu u soo saaray wasiirka difaaca ee dalka ingiriiska ninka lagu magacaabo john healey ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in dowladdiisa ay si buuxda u garab taagan tahay xukuumadda kiyev ayna ku caawin doonto kumanaan diyaaradaha darooniska ah dhanka kalena ruushka oo sheegay inuu burburiyey kaydadka diyaaradaha darooniska ee ukraine wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka ayaa sheegtay in ay difaacyada cirka ee dalkaasi burburiyeen toddoba diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah oo ay ukraine kusoo weerartay gobolada qiram kurusk iyo belogord sidoo kale war ka soo baxay moscow ayaa lagu sheegay in diyaarad nooca giran ah lagu beegsaday bakhaar ay ukraine ku keedin jirtay diyaaradaha darooniska oo ku yaala magaalada khayrsoon taas oo gebi ahaanba la burburiyey dhanka kale ukraine ayaa wajahaysa weeraro culus oo ka dhacaya gudaha dalkeeda iyadoo maamulka kiyef uu sheegay in duqeyn ruushku ka geystay tuulo ku taalla gobolka kharkiif ay ku dhinteen laba qof oo rayid ah weerar kale oo gantaal ah oo lagu qaaday magaalada summi ayaa sababay dhimashada ugu yaraan saddex qof halka ay dhaawacyo ka soo gaareen labaatan kale madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa weerarkan ku tilmaamay mid si toos ah loogu bartilmaameedsaday shacabka wuxuuna xusay in magaalada summi ay waayahan la kulmaysay cadaadis isa soo taraya oo kaga imaanaya xuduudda ruushka weeraradan uu ruushku ku hayo magaalada summi ayaa imaanaya iyadoo uu ruush ka sheegay in uu aag difaac ka samaysto gobolka summi si uu uga hortago weerarada kaga imaanaya dhanka ukraine taliska ciidamada ruushka ayaa talaadadii sheegay in ay la wareegeen tuulo cusub oo ku taala gobolkaasi madaxweynaha ukraine ayaa horay uga digay in ruushka uu agagarka summi kusoo uruuriyey in ka badan konton kun oo askari taas oo uu sheegay inay tahay diyaargarowga weerar ballaaran oo soo wajihi kara ukraine xiisadda labada dal ayaana mar kale cirka isku shareertay iyadoo dagaalka uu u muuqdo mid aan lahayn xal muuqda ugu dambeyntiina in ka badan afartan iyo kow qof oo reer khaza ah ayaa ku shahiiday duqeyn ay diyaaradaha maamulka yahuudda ku beegsadeen isbitaal ku yaala jidda khaza ila wareedyo caafimaad oo ka soo warrama qidaaca khaza ayaa tilmaamaya in diyaaradaha kayaanka gumaystaha ay maanta duqeyn ku garaaceen